سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون قادمون حين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta sagaal iyo labaatanaad ee barnaamijka taariikhda alxuruub asaliibiya oo ah xalqadii u dambeysay
كبرق أزرق يسمي العيون بأسه حل بكفر إننا منتصرون qaybtii hore waxay inoo joogtay nuuradiin maxamuud oo guulo badan ka soo hoyey dhulka shaam ilaa masar mar kale bishii rabiicul awal ee sannadkii shan boqol lixdan iyo afartii wuxuu dhaqaajiyey ciidamo tiro badan oo uu hogaaminayo asaduddiin si ay u gaaraan masar una hoos keenaan xukunka islaamka ee caalamiga ah sawaar oo xilligaasi ahaa wasiirkii cubaydiyiinta ee masar maamulayey ayaa saliibiyiintii la joogtay ku wargeliyey inay isaga baxaan alqaahira isagoo ciidamada soo socda ee muslimiinta ugu muujiyey inay isaga gurmad u soo yihiin ujeeddada uu ka lahaa waxay ahayd inay ka tanaasulaan lacago badan oo uu horay ugu ballan qaaday oo ku adkaatay bixinteeda camuuri awal oo ahaa hogaamiyihii saliibiyiinta ee haystay baytulmaqdes ayaa kadib khabarkaasi bilaabay inuu uruuriyo ciidamo aad u badan si uu muslimiinta masar kusoo wajahan ula dagaalamo balse qorshihiisu wuxuu noqday halbacaad lagu lisay kadib markii asaduddiin shiirkoh uu si dhaqso ah kusoo jiiray saxaraha koonfurtana kaga yimid magaalada alqaahira reer masar ayaa aada u soo dhoweeyey asaduddiin iyo askartiisii oo ay u arkayeen inay yihiin kuwii ka saari lahaa gumaysiga saliibiyiinta iyo dhaqanxumada shiicada saliibiyiintu markii ay arkeen halista joogitaankooda masar iyo in xataa asaduddiin uu heshiis la galay khaliifkii cubaydiyiinta ee alcaadid waxay isaga carareen guud ahaan dhulkaasi saxaraha masar waxaa ku soo haray ciidamadii asaduddiin markanna waxaa suuragal ah in la qaado tallaabooyinkii lagu midayn lahaa masar iyo shaam laakiin caqabadda ugu weyn wuxuu ahaa wasiirkii dhagarta badnaa ee suwaar laakiin khaliifkii cubaydiyiinta ayaa amar ku bixiyey in la dilo sidaa ayaana shartiisii lagu soo gebagabeeyey asaduddiin ayaa dilkii suwaar kadib la wareegay xilkii wasiirnimada ee masar hase ahaate ee laba bilood kadib ah ayuu geeriyooday taariikhduna waxay ku beegnayd bishii jamaadul aakhir ee sannadkii shan boqol lixdan iyo afartii geeridiisa kadib waxaa xilkii loo magacaabay wiilkii uu adeerka u ahaa ee geesiga ahaa ee salaaxuddiin al ayuubi iyada oo lagu xushay inuu ahaa nin dhallinyaro ah oo aada u yaqaan cilmiga milatariga salaaxuddiin al ayuubi ayaa qaaday tallaabooyin dhowr ah oo xagga maamulka ah sidoo kale wuxuu hormariyey ciidanka halka uu dhanka kale ilgaar ku eegay dadka shirqollada iyo hagardaamada ku caanbaxay ee ka midka ahaa nidaamkii cubaydiyiinta muddo kooban ayuu ku noqday awood ka muuqata masar xilli uu khaliifkii cubaydiyiinta noqday mid magacuyaal iska ah salaaxuddiin wuxuu ka hortegay dagaallo dhowr ah oo ay ku soo qaadeen nasaaradii bayzantiyada iyo gaaladii kale ee yurubta ka soo duushay oo iskaashanaya wuxuu xiriir wanaagsan la lahaa nuuraddiin maxamuud amiirkii sankiyiinta ee joogay shaam kaasoo uu marar badan ka helay gurmad iyo sahay ciidan taasoo qayb ka mid ah loogu soo dhiibay walaalkii oo la odhan jiray tooraan shaah markii uu sal adag u yeelay maamulka masar wuxuu bilaabay inuu weeraro xidhiir ah ku qaado qalcadihii saliibiyiinta ee xeebaha filistiin isla xilligaasi waxay saliibiyiintu weeraro kala kulmeen hogaamiye nuuraddiin maxamuud oo ay si wanaagsan iskula jaan qaadeen salaaxuddiin al ayuubi inkastoo salaaxuddiin uu hadafkiisa ugu weyn ahaa in masar la hoos keeno caalamka islaamka intiisa kale si xeeladaysanna looga wareejiyo xukunka shiicada ayuu haddana istusay inuu dib u dhigo arrinkaasi oo aanu ku degdegin maadaama cubaydiyiintu ay dhulkaasi haysteen muddo laba qarni oo xiriir ahi balse nuuraddiin maxamuud ayaa arrinkaasi ka biyadiiday kuna amray inuu midnimadaasi si muuqatahi ugu dhawaaqo isagoo khudbaddii loogu duceynayay khaliifkii shiiciga ahaa ku bedelay magaca khaliifka cabaasiyiinta arrintaasina waa uu dhaqan geliyey salaaxuddiin bishii muxaram ee sanadkii shan boqol lixdan iyo toddobadii muddo kadibna waxaaba geeriyooday khaliifkii shiiciga ahaa masar ayaa sidaasi kula midowday caalamka islaamka gaar ahaan shaam kadib laba qarni oo ay shiicadu si gaara u haysteen guulahaasi oo ay muslimiintu dadaal badan ku bixiyeen ayaa wuxuu allah ku xaqiijiyey gacmaha salaaxuddiin يا صلاح الدين وينك يا صلاح يا صلاح امتلى القدس الشريف من اليهود من اليهود يا صلاح الدين وينك يا صلاح يا صلاح امتلى القدس الشريف من اليهود من اليهود دنسوه وجردوهم من صلاح ما بقى sanadkii shan boqol lixdan iyo sagaalkii hijiriyada waxaa geeriyooday nuuraddiin maxamuud oo ay taariikhdu soo xustay kaalintii uu ku lahaa dagaalka ka dhanka ah saliibiyiinta iyo midaynta muslimiinta gadaashii waxaa xukunka isku qabsaday wiilashii uu dhalay iyadoo ay soo baxeen dad fursadgaad ahaa oo iyaguna doonayay inay kala dhantaalaan awoodda muslimiinta dhanka kale saliibiyiintii ayaa soo hanqaltaagay taasoo keentay in salaaxuddiin oo masar joogay uu la xidhiidho khaliifkii cabaasiga ahaa uuna sheego in arrintan ay u baahan tahay xal ah in la islaaxiyo dhulka shaam ee uu isqabqabsiga ka bilowday si loo sii ambaqaado jihaadka waana laga aqbalay markaas isagoo haysta saxiixa khaliifka ayuu si rasmi ah ula wareegay dhulkaas kuna soo celiyey kala dambayntii isla xilligaas uu howlahan waday salaaxuddiin wuxuu ka badbaaday laba shirqool oo lagu dili lahaa iskana kaashanayeen saliibiyiinta iyo kooxdii baadiniyiinta oo ka caraysneyd sida shiicada looga nadiifiyey masar marka laga hadlo marxaladihii dowladdii ayuubiyiinta ee uu aas-aasay salaaxuddiin iyo loolankii kala dhexeeyey saliibiyiinta waxaa lagu soo koobi karayaa laba qaybood marxaladii koowaad ayaa xidhiidhsanayd laga soo bilaabo sanadkii shan boqol toddobaatan iyo kowdii ilaa shan boqol siddeetan iyo labadii hijiriyada marxaladii koowaad oo xidhiidhsanayd laga soo bilaabo sanadkii shan boqol toddobaatan iyo kowdii ilaa shan boqol siddeetan iyo labadii hijiriyada ayuu salaaxuddiin juhdi ku bixiyey midaynta awoodihii muslimiinta maadaama marxaladaas aanu geli karin dagaallo waaweyn oo ka dhan ah saliibiyiinta wuxuu heshiisyo xabadjoojin ah la galay imaaradihii saliibiyiinta ee haystay qaybo ka mida caalamka islaamka sida imaaradihii baytulmaqdes iyo traabulis oo ay markaasi kala maamulayeen baldowin araabic iyo rimon athaalith marxalada labaad ee taariikhda dowladdii ayuubiyiinta waxay kasoo bilaabanaysaa sanadkii shan boqol siddeetan iyo labadii ilaa shan boqol siddeetan iyo sideedii hijriyada waana xilligii uu salaaxuddiin awooddiisa ugu badan ku bixiyey la dagaalanka saliibiyiinta isaga oo soo hoyay guulo waaweyn oo ay taariikhdu diiwaan gelisay renold chation oo ka mid ahaa madaxdii saliibiyiinta ee heshiiska kula jiray salaaxuddiin ayaa sanadkii shan boqol siddeetan iyo labadii hijriyada buriyey ballamihii la galay isagoo mandiqada alkarag ka qafaashay kolonyo ganacsato muslimiin ah iyo dad kale oo socoto ahaa oo ay ka mid ahaayeen dumar iyo caruur salaaxuddiin oo tallaabadaasi ka carooday ayaa fariin u diray rinold isagoo ka dalbaday inuu soo daayo dadka muslimiinta islamarkaana dhowro heshiiska balse rinold oo ahaa shakhsi kibir badan ah ayaa ka biyadiiday inuu qaabilo ergadii loo soo diray taasoo salaaxuddiin ku qasabtay inuu qaado dagaal lama huraan ahi isagoo aad u caraysan ayuu ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah saliibiyiinta weliba wuxuu ku dhaartay haddii uu qabto rinold in isagu uu gacantiisa ku gowracayo rimon athaalith oo daraabulis ka arriminayay ayaa isagana ka baxay ballantii uu kula jiray salaaxuddiin al ayuubi kadibna isagoo wata ciidamo badan ayuu soo aaday nawaaxiga cakaa oo ah halkii ay isku urursanayeen ciidamadii rinold salaaxuddiinna oo dhaqan u lahaa inuu inta badan dagallada uu gelayo ku beego maalinta jimcaha oo ay ku jirto saacatul ijaaba oo uu allah aqbalayo ducada ayaa toddoba iyo tobankii rabiicul aakhir ee sannadkii shan boqol siddeetan iyo saddexdii maalinimo jimco ah soo aaday magaalada dabriya shan maalmood oo uu halkaa joogay kadib waxa uu soo aadaya dhanka galbeed isaga oo gaaray tuulada asambarah oo u dhow buxiirada dabriya waxaana uu sameeyey dhaqdhaqaaqyo militari oo uu ku doonayay inuu ciidamada saliibiyiinta ah kaga saaro goobihii ay ku dhuumaalaysanayeen ee qalcadaha wuuna ku guulaystay qorshahaasi boqorkii saliibiyiinta jey losinan wuxuu ciidankiisii faray inay dhaqaaqaan oo ay wajahaan ciidamada muslimiinta halka rimon athaalith uu soo horkacay konton kun oo askari maadaama dhulka laga soo gudbayo uu isagu haystay intii ay soo socdeen waxay waddada kula soo kulmeen dhibaatooyin badan oo saameyn ku yeeshay ayna ka mid ahaayeen kulayl daran macnawiyaadka ciidamada oo liitay maadaama hogaamiyaashu ku kala duwanaayeen dagaalka iyo qaabka loo galayo iyo sidoo kale iyaga oo waddada kula kulmay weeraro dhabagal ahi subaxnimadii sabtida oo ay taariikhdu ku beegnayd afar iyo labaatankii rabiicul aakhir ayuu rimon athaalith dareemay inay go'doon ku jiraan ciidamadiisa islamarkaana aanay u dhoweyn wax biyo ah sidaa darteed ayuu u weecday dhanka xidiin rimon athaalith ayaa weeraray ciidamadii muslimiinta isagoo doonaya inuu gacanta ku dhigo waddada soo gasha xidiin oo ay ku yaaleen warabiyoodyo muhiim ah wuxuuse durbadiiba ku baraarugay inuu go'doon ku jiro oo ciidamada muslimiintu dhinacyada ka mareen wuxuu isku dayay inuu waddada xoog ku furto balse wuxuu la kulmay dagaal culus oo looga dilay askar badan qaarna looga qafaashay نحن للكماة ونهجنا التوحيد وعلى الجهاد لواؤنا معقود وبنو صلاح الدين نخفو خطوه ونقعد في جيش الهدى ونقود وإذا استثير بنا الكلام تصدرت أقوالنا لا ما تقول يهود أقوالنا الأفعال في ساح الوغى لا الخطبة العصماء لا التنديد من طلقة الرشاش وقع حدائنا ومن القنابل والرصاص نشيد لنحرر الأقصى وننصر أمة ولكي تفك سلاسل وقيود نحن الكمال jey losinan ayaa tendho ka dhistay goobtii dagaalka isagoo doonaya inuu ciidamadiisa u muujiyo adkaysi balse libaaxyadii muslimiinta ayaa mar qura bilaabay inay weeraro ku qaadaan ilaaladii hogaamiyahaasi rimon athaalith oo dareemaya culayska dagaalka iyo in guushu u dhowdahay dhanka muslimiinta ayaa ku fakaraya qaab uu kaga baxsan karayo goobta dagaalka waxaana ciidamadii saliibiyiinta cod dheer loogu sheegay qofkii awooda inuu baxsado ha cararo maxaa yeelay guushu waxay naga xigtaa dhanka kale islamarkiina karkaarada ayay jabsadeen waxayna orod ku tageen daraabulis oo ahayd xaruntooda
ويفر جند الكفر من أجنافنا شر الفرار وحلمهم موؤود لا حق للكفار في أوطاننا ما دام ينبض بالدماء وريد سنظل نقتل من ثقفناهم ولا نخشى عدوا في يديه حديد فكتابنا بيميننا وسلاحنا بشمالنا لا ننثني ونحيد
sidoo kale saliibiyiintii daawiyiinta iyo istibaariyada ayaa isku dayay inay galaan dagaal adag hase ahaate ee ciidan uu horkacayo wiil uu adeer u ahaa salaaxuddiin oo lagu magacaabo taqyuddiin cumar ayay kala kulmeen dharbaaxo kulul kaasoo geyaysiiyey inay ka cararaan saliibkoodii ay u soo qaateen inay barakaystaan qaabka saliibiyiinta looga adkaaday sabab ahaan haddaan wax ka bidhaamino waxay muslimiintu dabqabadsiiyeen dhirtii ku jiilay halkii lagu dagaalamayey taasoo shisheeyaha ku keentay inay cararaan markii ay u adkaysan waayeen qiiqa iyo ololka askartii saliibiyiinta ee ka cararay goobta dagaalka ayaa isku gadaamay tendhadii boqorkooda durbadiina waxaa ka daba tegay ciidamo uu wato salaaxuddiin al ayuubi kuwaasoo uu allah u suurageliyey inay gacanta ku dhigaan dhammaan askartii saliibiyiinta oo uu ku jiro boqorkii jey iyo rinol oo ahaa ninkii ballanta jebiyey ee alkaraka ku qafaashay ganacsatadii muslimiinta maxaabiistii tirada badnayd ee saliibiyiinta oo ay ku jiraan boqorka iyo shatiyon ayaa la keenay tendhada salaaxudiin al ayuubi kaasoo hogaamiyaashaasi u sameeyey soo dhoweyn gaar ah waxaase isweydiin mudan miyuu ka dhabayn doonaa ballantii iyo dhaartii ahayd inuu gacantiisa ku dilayo rinol salaaxuddiin ayaa shaltiyon dib u xusuusiyey gaboodfalladii uu geystay iyo ballamihii uu ka baxay kadibna qoorta ayuu u dheereeyey iyadoo tallaabadaasi uu ka argagaxay boqorka ujeeddada uu salaaxuddiin u dilay hogaamiyaha saliibiga wuxuu uga jawaabayey dadkii muslimiinta ahaa ee uu dilka dhaca iyo dhibaatada ugu geystay waddada sheekh suldaan ayaana ka warramaya muhiimadda ay leedahay in loo aaro muslimiinta meesha waxaa ka muuqata fawaa'ida inooga soo baxaysa haddaan dul istaagno xurmada qofka muslimka uu leeyahay waxaa kaloo ku jirta cadowga in aan fursad loo siinin inuu mataqaanaa ku dhiirido dadka muslimiinta ah iyo xurumaadkooda ama uu mataqaanaa intihaa ku sameeyo ama burburin ku sameeyo xurmada muslim- muslimka ama muslimiinta waxaa kaloo ku jira ciziga iyo sharafta uu leeyahay iyo karaamada qofka muslimka uu ku dhex leeyahay daarta islaamka ah gudaheeda uu ku leeyahay salaaxuddiin al ayuubi ayaa dilkii rinal kadib amar ku bixiyey inaan la dilin maxaabiista madaxda ah ee saliibiyiinta halka dhammaan maxaabiistii kale ee uu hayey la geeyey magaalada dimashiqa oo uu ka furnaa suuqa lagu kala iibsado kadib guuldarradii qaraarayd ee xitiin waxaa saliibiyiintii baytulmaqdes iyo qaybaha kale ee shaam joogtay la soo gudboonaaday hoggaan la-aan maadaama inta badan madaxdoodii iyo ku-xigeennadoodiiba ay noqdeen wax la dilo iyo wax nolosha lagu qabto salaaxuddiin oo ka faa'iidaysanaya fursaddaas ayaa bilaabay inuu weeraro joogto ah ku qaado magaalooyinkii saliibiyiinta kuwaasoo ugu dambayntii intooda badanna isku soo dhiibay magaalooyinkii uu sida fudud ku furtay halyeygan waxaa ka mid a qalcadii dabriya cakaa aljaliil iyo inta badan magaalooyinka ku teedsan xeebta marka laga soo tago ghaza casqalaan iyo qudus hogaamiye salaaxuddiin nasaaradii joogtay magaalooyinkaasi wuxuu xorriyad u siiyey inay guuraan ama si nabadgelyo ah ay ku joogaan iyaga oo ku hoos nool shareecada islaamka waxaana badankoodu ay isugu tageen suur taasoo adkaysay in la furto walow markii dambe uu ku guulaystay inuu casqalaan iyo deegaanada u dhow ku soo biiriyo liiska magaalooyinka islaamka intaa kadib wuxuu u hanqaltaagay fulinta tallaabadii uu in badan ku taamayey oo ahayd furashada baytulmaqdes si taa loo suurageliyo wuxuu iska sugay ammaanka dhanka badda isagoo admiraalkiisii mariiniska ee la ohan jiray xasaamudiin lu'lu oo joogay masar ku amray inuu badda ilaalo ka qabto islamarkaana ka hortago in maraakiib saliibiyiin sidaahi ay u soo tallaabaan dhanka filistiin kadib wuxuu go'doon ku soo rogay magaalada alqudus isagoo saliibiyiinta faray inay soo dirsadaan ergo si loogu sheego shuruudaha laga doonayo wafdigii ay soo dirsadeen oo soo gaaray halkii uu joogay salaaxuddiin ayaa loo sheegay in qudusa ay ka mid tahay dhulka muslimiinta saliibiyiintana aanay xaq u lahayn inay haystaan lagana doonayo inay si nabad ah isku dhiibaan iyagoo taa ku bedelanaya in loo nabadgeliyo marastooda iyo hantidooda balse waa ay ka biyadiideen intaa kadib wuxuu salaaxuddiin go'aansaday inuu xoog ku furto magaalada isagoo heegan buuxageliyey ciidamadiisa una sheegay inay isku diyaariyaan dagaal kama dambays ahi haddii dalkayga saliibiga degani uu damaaciyayo durug iyo warhoy iiga guur iyo hadduu diido hadalkayga inaan nabad dugsiga loo hurdeyn doqonkayow sheega muslimiinay digniin laydin sii kama dambaystiiye dalkiinnii gaaladu wataa ay daaqayaan weliye wataa dhulkiinnii dihnaa ay dambariyeen wataa dadkiinnii la cunay dumarkiiyo noole wataa da'dii soo kacdaba ay dejinayaane wataa ay diricii hadlaba kala dillaacsheen sida adhi waraabuhu didjoo dacaw ay boobtay wataa ay duunyadii dhaceen dabac hasheenniiye wataa gibirka laga doonayaa deercadkii dhalaye dawarsiga wataa lagu jarribay culimadiinkiiye hadday noo daloolaan dhaguhu dugayda maan maqallo walaalkeen cadaawaa dilee muu damqado dhiiggu demi weyday qeelada baxdayee weerar maan didinno qaar maan dabarno qaar maan dacayno oon jeedal kala daalno doofaarku wuu galabsadaya abley daabka uga geeya dooxoo calooshiisa iyo xidmahana daadsha diintii islaamka iyo sharcigu kuuma diidana e inta xididig leeyahay rasaas qowda kala daala dafad iyo waraabaha ku dhaha doonta hilibkooda sidii daranta geel cuni yaqaan diirtu ha u xagato marka aad dhammaan wada dishood eyda dabar goyso markaad ruux ka soo daqaqamoo damca le aad weydo calankeenna guudka u dallaca oo dejiya kooda digrigii rasuulka iyo qur'aan ugu damaashaada dibi iyo intaad gool qashaan libin ku diigdiigta markuu intuu qadada karsado ee dabka u fuusho wataa loo dabaaldegay takbiir ha isla dabayaacdo dadkeennii dadkeennan ku dara oo wowdar iyo daawo degdeg baana jannada loo galaa iyo daarta aakhiro eh geerida ha diidina rabbigayba weydin dilayaaye wargeerida ha diidina rabbigayba weydin dilayaaye ciidamadii muslimiinta ayaa galay diyaargarowgoodii ugu dambeeyey iyagoo aad u faraxsan islamarkaana rajeynaya inay gacmahooda ku furtaan dhulkaasi barakaysan
يا أسود أمتنا الكمات ودروعها الفرسان في بلاد الشام ويا جنود الهدى ودروع العقيدة والفداء ويا أسادها الغاضبون ومن حول الأقصى مرابطون أعملوا في رقاب يهود نصالكم وفي رؤوسهم رصاصكم سنأتيكم بني صهيون ونقتلكم فهل تدرون فهذا وعدنا المكنون وأمر الله لا يمنع سنسمع كل من يسمع نداء صادقا يقرع جنود الله لن تصرع إلى أن تلحد المضجع من الأقصى إلى الجولان وأندلس إلى الأفغان ومكة بعدها الشيشان وأرض الروم تستتبع ستغدو كلها أوطان ونعلن فوقها إعلان بأن النصر للإيمان وجيش محمد يجمع بأن النصر للإيمان وجيش محمد يجمع
shan iyo tobankii rajab ee sannadkii shan boqol siddeetan iyo saddexdii wuxuu salaaxudiin go'doon ku soo rogay magaalada alqudus isaga oo labaatankii bishaasi ku garaacay madaafiicda goobta gaar ahaan manjaniiqa oo ka dhignaa hoobiyaha maanta taasoo keentay in saliibiyiintu ay gacmaha kor u taagaan islamarkaana ku dhawaaqaan inay albaabada u furayaan ciidamada muslimiinta laakiin maadaama ay horay u diideen shuruudihii loo soo bandhigay ayuu salaaxudiin markiis ka diiday calaacalkooda wuxuuna u sheegay inuu qudus ku furanayo xoog maadaama iyaguba ay xoog ku qabsadeen sannadkii afar boqol koob iyo sagaashankii ha yeeshe ee wufuuddii saliibiyiinta ayaa noqday kuwo isdabajoog ah iyagoo ku baryootamaya in la nabadgeliyo markaas ayuu salaaxudiin al ayuubi tashi la sameeyey golihiisa militariga waxaana la isku waafaqay in nin kasta oo saliibi ah laga qaado toban diinaar faqiir iyo qani wuxuu doonaba ha ahaado e halka haweenay kasta laga qaadayo shan diinaar carruurtana midkiiba laga doonayo laba diinaar markiise la tira koobay waxaa soo baxday in labaatan kun oo ka mida ay yihiin dad fuqaro ah oo aan iska dhiibi karin lacagtaasi waxaana loo oggolaaday in hogaamiyahoodii hore ee magaalada uu ka dhiibo lacag wadareed gaaraysa siddeed iyo toban kun oo diinaar toddoba iyo labaatankii rajab ee sannadkii shan boqol siddeetan iyo saddexdii ayay ciidamadii muslimiinta oo uu hogaaminayo salaaxudiin al ayuubi waxay galeen magaalada alqudus wuxuuna allah doonay inuu ku aadiyo habeenkii leylatul israa walmicraaj ee nebiga sala allahu calayhi wasalam laga soo dheelmiyey maka kadibna laga sii qaaday beytulmaqdes
زمانك بستان وعصرك أخضر وذكراك عصفور من القلب ينقر دخلت على تاريخنا ذات ليلة فرائحة التاريخ مسك وعنبر رفاقك في الأغوار شدوا سروجه وجندك في حطنا صلوا وكبروا تأخرت عنا فالجياد حزينة وسيفك من أشواقه كاد ينحر زمان عليه
salaaxudiin ayaa sii daayey inta badan maxaabiista gaar ahaan kuwii da'da ahaa wuxuu gaalada kula dhaqmay akhlaaqda wanaagsan ee islaamka si uu u tusiyo in diinta islaamku tahay diin gobeed oo caalami ah qof walbaahina siinaysa xaqiisa taasoo aad uga duwan tallaabadii bahalnimada ahayd ee ay saliibiyiintu qaadeen markii ay qabsanayeen magaaladan barakaysan kuna gowraceen toddobaatan kun oo muslimiin ah oo xataa caruur ay ka mid ahaayeen si kastaba ha ahaatee sheekh xasan yacquub ayaa waxa uu qiimeynayaa furashada magaalada alqudus iyo masjidka al aqsa salaaxudiin alayuubi raximahullah beyt almaqdes ayuu xoreeyey saliibiyiintii buu ka xoreeyey isagoo kaashanaya allah subxaana wa tacaala uma midnimadii muslimiinta iyo xashdigii weynaa ka faa'iidaysanay wixii ku dhintay isdhiibiddi kuma dhimanin beyt almaqdes xoreyntii salaaxudiin alayuubi qof kasta oo muslim ah ee isku day sameeya isku daygiisaas kaas ah wuu ku guulaysanayaa sida salaaxudiin u guulaystay oo kale insha allah ama muslimiinta ayuu wuxuu gaarsiinayaa meel ay ka dhaqaaqi karaan hadhow oo ay shaaga ka rogi karaan ayuu gaarsiinayaa marka waxaa weeyaan isdhiibidduna dulliga ay tahay waa ay noo muuqataa wayna soo aragnay dagaalkuna cizigii sharafka uu leeyahay midkan kale ayaa mithaal xayi ah noogu filan salaaxudiin iyo halgankii uu ku xoreeyey caalamulislaami qeybo badan oo ka mid ah salaaxudiin al ayuubi ayaa masjidka al aqsa ka tirtiray astaamihii saliibiyiintu ku qoreen iyo saliibkii ay ku rakibeen dhakada kore ee masjidka wuxuuna ku tukaday afartii shacbaan kadib markii si guud loo nadiifiyey isagoo allah uga mahadceliyey guushan intaa kadib saliibiyiintii reer galbeedka oo aad uga naxay arrintan ayaa mar saddexaad soo diray ciidan ah ay horkacayeen boqorkii ingiriiska richard kii faransiiska ee philib iyo sidoo kale kii jarmalka ee fidriga oo aan isagu soo gaarin shaam kadib markii ay la qallibantay doontii uu saarnaa xamladan waxay juhdigeeda ugu ballaaran ku bixisay inay u gurmato saliibiyiintii ku go'doonsanaa suur waxaana laba iyo labaatankii shacbaan ee sannadkii shan boqol siddeetan iyo sideedii dhacay heshiiskii arramla ee dhex maray muslimiinta iyo saliibiyiintii markaasi baaqiga ku ahaa suur yaafa iyo deegaanada u dhow heshiiskaasoo ay ku codsadeen waa shisheeyaha eh inaan la weerarin in muddo ah iyagana laga nabadgelayo qudus waxay noqotay xor saliibiyiinta waxaa laga dhigay kuwo aad u liita oo lagu koobay labadaasi magaalo muslimiintana waxay noqdeen kuwo casiisiin ah oo ka baxay dulliga haddaba maxaan ka baran karaynaa taariikhda xuruub saliibiya waa kan asheykh jaamac xuruubu saliibiya casharada laga qaadanaya wax lasoo koobi kara mahana wax kutub in laga qoro mudan weeye laba boqoloo sano dagaalo socday tajaarubtooda iyo maxaanku idhaahdaa iyo xukamta laga qaadanaya wax lasoo koobi kara maha waxaanse hadda ka soo sheegi karnaa maalan ummaddu hadday dagaalka ka seexato oo dhinaceeda dhulka dhigto oo tumasho iyo buxbuuxa iyo sidii qarnigii lixaad dhacday la yidhaahdo meesha dowlal cabaasiya xilliga ay gaartay caalamka reer galbeedka weli ma gaarin meel maaragtay ninka muslimka ah ay u shaqaynayso addoon gaaraya boqolaal markaasu wuxuu samaynayaa marka markii noloshii tarafkii halkaa gaaray dadka waxay u kala qaybsaman baa la yidhi qaar makaatibta galo oo wax taaliif iyo maaragtay kutub alifaad iyo mawaadii cilmiga ahayd baa dad u go-een dadna waxay u go-een tumasho dad waxay u go-een wax soo saar marka wixii ilaahay uu mataqaana waajibiyey oo jihaad yahana waa laga tegey qof walba waa iska bacroor buu noqda waa iska cayilay dad aan kuba talagelin mawduucii jihaadkaba waaba la ilqeeyaba waa meeshaba waa ka baxay cadowga markuu soo galay maalintii u horreysay oo falastiin uu qabsaday waatan la yidhaha toddobaatan kun baa hal mar baytulmaqdis lagu dilay marka haddii aan wax diyaargaroowa la samayn ummaddu inay dulloobayso oo cadowgu dul maraayo oo diinteedu dhumayso oo jiritaankeeda kiyaankeedu dhumaayo kaas waa qodobka horeeyo laga fahmayo waxyaana laga faa'iidaya way tiro badan yihiin baynuniro waxaa ka mid ah waxaa la yidhaha sagaal hujuum bay soo qaadeen haddii hujuumada yaryar lagu tiriyo haddii kalena toddoba miyay ahayn kuwa waaweyn dagaaladaas iyaga ah kullamaa uqadu naaran lilxarbi adfa'aha allah taa u horeysay oo dadku ay hurdaayeen mooyaane intii ka dambaysay oo dad mujaahidiin iska celinaya la helay waxaa xaqiiqo noqotay lan yaduruukum ilaa adan wax yar oo dhibaato ah qof qof shahiido oo ilaahay subxana wa tacaala jannadiisa u doorta mooyaane wax ay haleynayeen ma jireen fashal bay la noqonayeen waa qodob labaad oo aad iyo aad u muhiim ah haatanna dalkeennaanba ku aragnay wixii xamlaad ay siliibyada iyo murtadiinta iswataa soo qaadayeen yay waxyeeleeyeen ninna wax ma yeelin in magaalo laga baxana maaha haziimo maaha lan yaduruukum ilaa adan baa xaqiiqa noqotay marka daraasada laga qaadanaya waxaa kaloo ka mid ah qilo iyo tabaryari inaan maarata dagaalka looga harin oon la dhihin maaragtay maanta gaala la iskama celin karo waxaad ogeyd oo xarubsi libiya laga daraasaynaya labadaa qarni oo dagaalka uu socday markii indoochina ay ku soo biirtay oo doonaysa shanta qaaradood inay isku darsato oo yurub intii badneyd qabsatay qaaradda aasiyana gebigeeda ay qabsadeen ilaa meelo yaroo iska saxraa oon macno lahayn moogiye yaa ka hor yimid masar oo keliya iyo wax yaroo ciidamadii shaam ayaa ka hor yimid labadii awoodis dad wax fiia diyaarsan oo diin ahaan iyo maadi ahaanba u diyaarsan markii la helay masar laga helay waxay iska celiyeen xuruubsi libiya oo labada qarni soo jirtana waa cirib tireen indoojaynana madaxay ku dhufteen ilaahayna guuliya gargaar buu siiyey marka maanta waa naga awoodranyo ma dagaalami karno arintaas taariikhdaas aynu ka baranay xuruubsi libiya in ay been tahay waxa weeye cid ilaahay diintiisa difaacaysa oo waa cidduu lahu ma sadactum diiniyan wamaadiyan la timid haddii la helo ma jirto waxa weeye waa naga awood badan yahay awoodda ilaah baa iska leh mar walbo ay muslimiintu ka tagaan wax iska dhicinta gaaladu waa kuwa soo rogaal celiya maanta oo aan nool nahayna waxay haystaan baytulmaqdes halkaasoo uu madaxweynaha maraykanka donald trump u aqoonsaday inay tahay caasimadda yuhuudda haddaba waa maxay farqiga u dhexeeya dagaalkii hore ee saliibiga ahaa iyo ka maanta ku socda muslimiinta labada dagaal alxuruub asaliibiya dhowr jeer caalamulislaami ku soo laabteen iyagoo duulaana maantana caalamulislaami soo weeran iyagoo duulaana xuruubtii hore ee muslimiintu ay la galeen nasaarada ama ma- mactablayda ay la galeen marka la qiimeeyo alxuruub asaliibiya tii ugu weyneed bay maanta muslimiinta ku jiraan saasay ku qiimeeyeen yani ragga qiimeeya dagaalada eh, khaasatan qiyaadiinta mujaahidiinta taqyiimkooda iyo qiimeyntooda waxay ku qiimeeyeen yani dagaalkii ugu weynaa inuu maanta yahay midka muslimiintu la nool yihiin qarnigan hadda aynu joogno iyo waqtiga hadda aynu joogno muslimiintu waxay maanta u baahan yihiin salaaxudiino badan si ay dulliga uga baxaan
نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون, من نكون تشهد الأيام عنا والسنون, والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون
dhegaystayaal intaa ayaannu ku soo gebagabeynaynaa qaybta sagaal iyo labaatanaad ee barnaamijka taariikhda alxuruub asaliibiya oo ah qaybtii ugu dambeysay tan iyo intaynu ku kulmi doonno barnaamij noocan ah waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أعينا إذ تفرحين